yuusuf cabdiraxmaan oo ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda boosaaso faraceeda garowe oo uu ka barto ganacsiga iyo maamulka casriga ah ayaa fursad shaqo barasho ah ka helay cisbitaalka gaarka loo leeyahay ee carafaad wuxuu ka mid yahay laba boqol oo arday oo jaamacaddaas dhigta oo bishan loo sameeyey shaqo carbin isagoo muddo ka yar toban cisho cisbitaalka qaybtiisa maamulka kala shaqeeya diiwaangelinta iyo soo dhoweynta maalin walba siddeed saacadood oo galabtii iyo habeenkii ah wuxuu qabaa in shaqo carbintaani ay tahay xal loo helay dhibaatadii ahayd ardayda jaamacadaha dhammeeya balse aan aqoon sida loo shaqeeyo fursadaha waxaa ka mid ah tusaale inaad shaqadii ku tababaratid hadhowna aad noqotid qof shaqadii ku tababartay oo meesha khibrad ka helay kow labo in aad fiirisid dulalaatyada ka bannaan meelaha aad joogto oo kale sababtoa qofku uma noola keliya inuu shaqo doono isaga ruuxiisa waxaa la doonaya inuu noqdo shaqo abuur waxaan ay yidhaahdaan interpreneurshipka marka waxaa kala soo baxaysaa daldaloolada ama dulalaatyada suuqa ka bannaan marka aad shaqada ku dhex jirtid laakiin marka aad shaqadii bannaanka ka joogtid xataa ma fahmi kartid meelaha dulalaatyadu ku jiraanin oo suuqa ka mid ah marka fursadahaasoo dhan baa iga bannaan maxamed maxamuud yuusuf gudoomiyaha xarunta halabuurka ganacsiga ee jaamacadda boosaaso oo sanad ka hor la sameeyey ayaa u sheegay raadiyo ergo dhowr ujeedo oo ay xambaarsan tahay xaruntani iyada oo la doonayo in dhallinyarada oo ay shaqola'aantu ku keento dhibaatooyin nafsi ah iyo afkaar khaldan in xal loogu helo iyadoona lagu jahaynayo in la fahansiiyo suuqa shaqada xaruntan halabuurka ee jaamacadda boosaaso faraceeda garowe waxaa barnaamijyo tababaro ah ka caawiyey bangiga amal iyo hay-adda shaqadoon oo iyadu gacanta ugu weyn ka geysatay shaqo carbinta dhallinyaradan gudoomiyaha xarunta ayaan weydiiyey sida ay ugu diyaariyaan dhallinyaradan inay ka faa'iidaystaan fursadda
hababka aanu isticmaalayna waxaa ka mid a inaan internship samayno oo ardada aanu iyaga iyo dadkii shaqada rabay in loo shaqeeyo aan istusno inaanu ardada tababara siino inaanu wacyigelina samayno inaanu cilmi baarisyo samayno bal ogaano baahiyaha suuqa iyo ardayda ka jira hababkaasa waxay yihiin hababka ugu waaweyn oo aanu isticmaalayno si aanu sentarkan ujeedada uu leeyahy aan u gaarno jaamacaddu waxay la kaashatay shaqaalaysiinta ardayda hay-adda shaqadoon waxaana dhallinyarada oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba la siin doonaa gunnooyin bilo ah sida uu reediyo wargo u sheegay maxamed maxamuud ardayda bartay qaybaha caafimaadka ganacsiga iyo arrimaha bulshada ayayna ka kooban yihiin kuwa fursadahan helay maxamed wuxuu sheegay in ardayda bartay ganacsiga ay shaqobarashada ka sokow iyagu wax ku biirin doonaan goobaha ganacsiga yaryar oo ay tahay inay u dejiyaan nidaamka maamul iyo xisaabeed ee ay barteen tani horta isku isku takhasusyo ma aha qaybtood waa healthy ciddii healthy ee waxay ka shaqeynaysaa xarumaha caafimaadka isbitaalada klinigiyada m c hjyada meelahaasaa la geynayaa qolyahoodu waa qolyo accounting dhiganaya qolyahaas waxaa loo geynayaa sharikaadka iyo ganacsatada sharikaadka waaweyn ee leh xarumaha accountingka iyo oo nidaamka accountingka u fadhiyo u degsan yahay hay-adaha iyo ganacsatada yaryaroo aanuba ka caawinayno in ardayga aanu ku ataash garaynay uu ka caawiyo inuu nidaam u dejiyo backage oo kale qaab quick book kale aad aad ay ganacsatadan u yaqaanin inuu ardaygu u dejiyo u fariisiyo marka xarumaha la geeyey way kala duwan yihiin qolyaha social science oo kale waxaanu geynay hay-adaha maxalliga ah kuwa dowladda meelahaaso dhan baanu geynay marka qolo walba waxaanu geynay meeshay takhasuskeedu ahaa yuusuf wuxuu reediyo wargo u sheegay inuu leeyahay hadaf sii dhaafsiisan inuu shaqeeyo wuxuuna fursadan shaqo barasho uga faa'iidaysanayaa inuu la yimaado hal abuur cusub oo suuq leh si uu isagu shaqo u samaysto nacam qof kasta oo markaa wax bartay hamigiisu waa inuu ka weynaadaa inuu weligii shaqo doono marka waxaan jaacadda ku dhigana maadooyinka aan dhigana ka mida maadada layihahda interpreneurshipka qofku inuu noqdo qof hal abuura isagu hal abuur noqdo marka khasab waxaa qofki inuu ka fekero sidee aad baad ku heshaa dulalaati bannaan oo aad ka samayn karti fursad ama fursad ganacsi haato ama fursad kale haato marka saas ayaan haddana waxaan samaynaynaa inaanu baaro fursaddii waana raadinaynaa waana ku daba jiraa insha allah waan rajaynaynaa inaanu ka helno gabdhuhu waa ay uga sii nugul yihiin wiilasha dhinaca shaqola'aanta najac cabdulqaadir oo baratay maamulka dawliga ah waxa ay ka mid tahay ardayda shaqo carbinta ka faa'iidaysanaya iyadoo la shaqaynaysa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee puntland najax waxay reediyo wargo u sheegtay inay shaqo carbintan ka rajaynayso fursado galaangal oo ay horey ugu sii socon karto barnaamijkan wuxuu saacidayaa ardaydii iyo in laysku xiro goobihii shaqada si uu ardaygu uu u ogaado fursada meeshaan taala caqabada uu meeshaan hadhuu kala kulmi karayo oo kale experiency inuu ka helo ardaygii aqoontii uu muddadaas soo baranayay afar sano ama saddex sano waqtigii ahaadba ee uu soo baranayay maadaama uu experiencegeeda uu helo khibradeeda inuu helo si fududna uu dadkii kula bar ku barto oo maaragta isagoo aan meelo kale iyo cv wax kale soo qorqoro inuu ardaygii goobihii shaqada dadkii maamulayay inuu si fudud u barto iyo dadkii ka shaqaynayay waxaa jirta kalsooni darro xoog leh oo goobaha ganacsiga iyo kuwa kale ee shaqaduba ay ka muujiyaan shaqaalaha cusub waana sababta ay qaraabo shaqaalayntu u badan tahay taas oo iyaduna caqabad ku ah dadaaladan gudoomiyaha xaruntan halabuurka ganacsiga ee jaamacadda boosaaso waxaan weydiiyey natiijooyinka dhow ee laga doonayo in laga arko barnaamijka marka waxyaabaha laga filayo waxaa ka mid ah in reidka shaqa la-aanta uu hoos u dhaco oo dada kani ay shaqa abuur halkaa ka helaan oo shaqo ka helaan waxaa kaloo laga filayaa in dada kani suuqa shaqada markay galaan oo ay fahmaaniin sida shaqada u kala socoto inay iyagu shaqooyinkooda gaarka iyo ganacsiyadooda gaarkaa samaystaan taasna waan ka filaynaa waxaan ka filaynaa inay hoos u dhigto dhibaatooyinka dhallinyarada sida inay tahriibaan inay ammaandarada ka qayb qaataan inay daroogada iyo waxaa ka qayb qaataan qofku markuu meel ku aadan yahay oo uu eh, meel madaxa kula jiro way fudu- way adag tahay in waxyaabaha kale ka fikiro marka expectations badan oo positive ah oo aan is leenahay wax dhow bay ka tarayaan in waddankan waqti dhow baanu insha allahu tacaala ka rajo qabnaa inay soo kordhiso puntland waxay ka mid tahay meelaha ay dhallinyaro badani u tahriibto doodda ah inaysan shaqo jirin wayna ku jiraan ardayda jaamacadaha dhammeeyey kuwa qaba dooddaas inta badan waxaa caan ah in dhallinyaradu ay cidlo iyo shaqola'aan ku soo dhacaan marka ay jaamacadaha dhammeeyaan arrintaas oo kaalin ku leh heerka shaqola'aanta laga cawdo ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe